waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali qaabka siyaasiyiinta austreeliya ay shacabka u matalaan ayaa dhowaan isbedel ku dhici doona iyadoo kuraas kala duwan oo dalka oo dhan ah dhowaan isbedeloo ku dhici doonaan si shacabka si sinaan ah ay u matalaan ama ay u helaan matalaad dhab ah guddiga doorashada austreeliya oo ah hay-adda go-aamisa tirada kuraasta baarlamaanka ayaa go-aan ku gaartay in victoria iyo a c t min hal kursi oo dheeraada la siiyo halkaa south australia ay kursi lumin doonto taasoo kuraasta guud ee aqalka hoose ee baarlamaanka ka dhigaysa boqol konton iyo kow halkaa ay hadda ka tahay boqol iyo konton madaxa guddiga doorashada tom rogers ayaa sheegay in dadweynaha la siin doono fursad ay aragtidooda kaga dhiibtaan sidoo kalena wixii walaac ah oo ay ka qabaan ay soo jeediyaan xisbiga greenka oo hadda heshiis awood qaybsi kula jira laybarka a c t ayaa markiiba iyagu eegaya sida ay tallaabadan wakhtiga dheer uga faa'iidi lahaayeen hogaamiyaha greenka richard denatalia ayaa sheegay in dib u eegiddan joogtada ee kuraasta ay tahay mid lagama maarmaan ah in la sameeyo maadaama shacabku kordhay waa inaannu xadadka dib u eegno oo wax laga bedelo waxaan doonayno waa inaannu dib u qaybin siinaysaa dadka heer saxa oo matalaada markaan ka hadlo greenka waxaan isku dayaynaa inaannu qaadno tallaabo aan ku hubinayno inaannu helno fursad xildhibaan greenka ah in aqalka hoose loo doorto dibuqaabaynta xadadka kuraasta ayaa haddaba ka socota queensland iyo tasmania laakiin tirada kuraasta goboladaas waxba iska bedeli mayaan kursiga cusub ee victoria yeelanayso ayaa la filayaa inuu ka soo baxo waqooyi galbeedka magaalada melbourne waxayna u badan tahay in laybarku ay qaataan waxaanse weli kala caddayn cidda helaysa kursiga cusub ee kasoo baxaya a c t iyadoo sannadihii u dambeeyey ay xisbiga liberaalka ah ku xoogaysanayeen a c t katrin king oo ka tirsan laybar lagana soo doorto victoria ayaa a b c da u sheegtay in isbeddelkan xiise weyn uu u yeeli doono doorashada xadadka oo isbedelaa waxay markaasi bedelayaan kuraasta waxay kaloo bedelayaan qaabka wax loo doorto waxaan qiyaasayaa inay gacanta guddiga doorashada ku jirta arrintaasi marka waa inaannu shacabka ka dhaadhicinno oo keliya iyagoo fiirinaya siyaasadaheenna inay noo codeeyaan dibuhabaynta xadadka iyo kuraasta ayay dhici kartaa inay war xun u tahay dowladda tumbal oo awalba hal kursi oo keliya aqlabiyadda ku haysatay baarlamaanka gaar ahaan aqalka hoose waxaa soo baxaya warar laysla dhex marayo oo sheegaya inay dhici karto in ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqo doorasho dhammaadka sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka ka hor inta aan isbedeladan la hirgelin waxay u badan tahay inay jiri doonaan doodo iyo qoraallo ay dirayaan dad ay ka mid yihiin siyaasiyiintu ka hor intaan xadadka la dejin kuraasta grey iyo barker oo liberaalku haysto ee south australia ayaa la filayaa in laysku daro oo hal kursi oo keliya laga dhigo tallaabadan ayaa saameyn ku yeelan doonta wasiirka agabka gaashaandhigga christopher pine oo laga soo doorto kursiga steward ee xaafadaha dibadda ee magaalada adelaide waxaa dhici karta in kursiga laga soo doorto ay markaasi galaan codbixiyaal badan oo laybara laakiin wuxuu janal nine u sheegay inuusan booskiisa u cabsanayn been through three redistributions that I can remember. Uh, there's no more or greater reason or less reason why my seat would be abolished. Eventually there'll be a 12 month dib u qaabayntaas kuraasta hore ayaan u soo maray intaan xasuusto mana jirto sabab kursigayga loo baabi'iyo ugu dambayntana qorshahan wuxuu socon doonaa laba iyo toban bilood meel ka mida kursiga ayaana markaasi ku noolaan doonaa waana iska sharaxayaa halkaasna waxaa degan xubno badan oo xisbiga liberaalka ka tirsan marka kursigaygu waa sii jiraya rebecca sharkey oo ka tirsan kooxda nick senefon oo south australia laga soo doorto ayaa iyadu sheegtay inay ka xun tahay dib u qaabayntan kuraasta lagu samaynayo waxayna sheegtay inay calaamad u tahay sida gobolkan saameyntiisa waddanka ay u sii yaraanayso
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali